idaacadda voice of america waxay ogaatay in dowladda soomaaliya ay qayb ahaan dhaqan gelisay go'aanka ay ku mamnuucday diyaaradahaasi inay ka howlgalaan hawada soomaaliya mas-uuliyiinta hay-adda duulista rayidka iyo ilo kaleba waxay u sheegeen v o a in diyaaradahaasi badankood aysan duulin tan iyo intii uu go'aankaasi soo baxay waxaase jira warar sheegaya inay duushay diyaaradda antonof lix iyo labaatan laba jeer iyada oo xamiil u qaaday dowladda soomaaliya hase yeeshee saraakiisha duulista hawadu taasi waa ay beeniyeen waxaa sidoo kale saraakiisha duulista hawadu ay ku guulaysteen inay dalka ka baxdo diyaarad nooceedu yahay antonof lix iyo labaatan oo ay adeegsan jirtay mid ka mid a shirkadaha isticmaala inay ka baxda waddanka labaatankii bishii maarso ee aynu soo dhaafnay jaamac axmed muuse oo ah ku-xigeenka hay-adda duulista rayidka ayaa v o a uga warramay goor hore sababta ay u cuskadeen tallaabada ay ku mamnuuceen diyaaradahaasi mararka qaarkood waxaa dhacaa in aanu aragno diyaarad eerboorka oo kaleeto intay niman maaragtay technicians ka soo degaan ay bira ku gargaraacayaan kuree gargaraynayaan iyagoo aan dee certified organization waxaana waxaa loo diraa m r o waxa la yidhaha maintenance repair organization ayaa qabta iyagoo oon marin marka waxyaabahaas oo kale dee waxa waa kuwa aan walaaca ugu weyn ka qabno wey dhinaca kalena idaacadda voice of america waxay go-aanka dowladda soomaaliya ka wareysatay madaxa warbaahinta ee shirkadda antonof ee fadhigeedu yahay dalka ukraine oksana trofimjuk waxay jawaabo qoraal ah oo ay u soo dirtay v o a ku sheegtay in diyaaradaha ay dowladdu sheegtay inay mamnuucday ay yihiin kuwo shahaado ka haysta shirkadda samaysay ee deggan ukraine waxay sidoo kale sheegtay in diyaaradda nooceedu yahay antonof lix iyo labaatan ay shahaado ansixinaysa inay duuli karto ay ka haysato hay-adda u qaabilsan badqabka hawada sare ee midowda yurub waxay sheegtay in antonof ay si buuxda u taageerayso in antonof afar iyo labaatan antonof lix iyo labaatan iyo antonof labiyo toban ay duuli karaan oksana torofimjuk oo ka jawaabaysay sababaha ay dowladda soomaaliya u cuskatay go'aankan ee ah inaysan lahayn xarun lagu dayactiro oo ku taalla bariga afrika waxay sheegtay in wixii hagaajin ah ee fudud lagu samayn karo goobta ay diyaaraddu ka howlgasho balse dayactirada waaweyn ay markii muddo la joogaba ugu duulaan dalka yukrain waxay sheegtay in sida uu dhigayo sharciga yukrain uu diyaaradahan ku rakiban yahay qalabka uga diga diyaaradaha kale ee ku soo dhowaada dhulka iyo hawadaba taasi oo ka duwan hadalka ay sheegtay hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya oo iyadu ku dooday in qalabkaasi aanu saarnayn diyaaradahan waxay kaloo antonof beenisay in sawaxanka ay bixinayaan diyaaradahani uu ka badan yahay heerka loo xadiday diyaaradaha kaasi oo ay ogoshahay hay-adda caalamiga ah ee icow ee qaramada midoobe u qaabilsan duulista hawada laakiin antonof waxay sheegtay inaysan shirkad ahaan iyadu toos u maamulaynin diyaaradaha ka howlgala soomaaliya waxay sheegtay antonof in diyaaradahan ay amni yihiin inay ka shaqeeyaan soomaaliya islamarkaana ay yihiin kuwo waxqabadkooda iyo qiimahooda uu isku dhigmo marka aad eegtid dhinaca farsamada iyo sharciga waxay qirtay antonof in qaar ka mid ah dadka ku shaqaysta diyaaradda antonof ee qaaradda afrika ku sugan ay isticmaalaan iyagoo aan tixgelin badan siinin dhinaca badqabka iyo iyagoo aan taageero ka soo raadsan antonof kuwaasi oo aan fulinayn ayay tiri sharcigii warshadda ay kaga soo baxeen diyaaradahaasi waxay sheegtay in ficiladaasi ay keeneen shilal diyaaradeed oo aan loo baahnayn taasi darteedna dowladaha qaarkood ay diyaaradaha ku dareen liiska midow waxay ilaha ku dhow dhow antonof u sheegeen idaacadda voice of america in go-aankan ay qaadatay dowladda soomaaliya iyadoo aan baaritaan ama oodhit ku samaynin diyaaradda antonof ibraahim abikar nuur oo horey duuliye u soo noqday waxa uu v o a uga warramay dhibaatooyinka ka iman kara haddii aan diyaaradahan si casriyaysan loo dayactirin ilaa kan ugu weyn oo ah marka wakhtigiisa la gaaro in diyaaradoo dhan la furfuro oo ayado dhan la wareeyo oo la casriyey oo x-ray la saaro inuu dhaawac gaaray in maarata dilaacu ku jiro marka mararka qaarkood waxaa dhacda dadka raba in short cutka ama meel yaroo maarata laalaab sameeya waxay samaynayaan instrument cusub meeshii lagu bedeli lahaa kii dhacay diyaarad kaloo meelaha taalla ee sper apart inta laga soo qaado second handa ayaa la gelinayaa oo qalabka lagu bedelaya hay-adda duulista rayidka soomaaliya waxay sheegtay in goobta diyaaradaha ay istaagaan ee garoonka muqdisho ay aada u yar tahay islamarkaana aysan aqbali karin in diyaaradaha lagu dhex dayactiro waxay sheegtay in diyaarad haysata shahaadada duulimaadka ee midowda yurub aysan ka dhignayn inay diyaaraddaasi saldhig ka dhigan karto meel ka fog dalka ay ka diiwaan gashan tahay oo ah yukrain iyadoo aan lahayn xarun dayactir oo gobolka ku taalla waxaa haddaba hay-adda duulista rayidku ay sheegtay in laga doonayo shirkadaha adeegsanaya diyaaradahan inay la yimaadaan diyaarado xarumo dayactir ku leh gobolka waxay sheegtay hay-adda duulista rayidku in laba shirkadood oo keliya haatan ay isticmaalaan diyaaradahaasi antonof waxaana hay-addu ay intaasi ku dartay inaysan doonayn in shirkadahan laga cayriyo waddanka balse laga doonayo inay beddelaan diyaaradaha tayada liita ee ay adeegsanayaan